على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال الشيخ رحمه الله تعالى القاعده الثالثه قاعده صدحات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جميعا ولم يفرق بينهم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله qaacidadan wuxuu sheikhu inoogu caddaynayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam marka lasoo diray dadkii loo soo diray oo markaa uu u yimid oo quraysh carabtii xilligaa joogtay ama quraysh ha noqdeen ama cid kale ha noqdeene ummaddii markaa joogtay oo nebigu ka soo dhex baxay inay cibaadadoodu aada u kala duwanayd kulligoodna ay dhahayaan ilaahay baan caabudaynaa laakiin ay la wadaajinayaan ilaahay waxyaalo kale waxyaalahaas oo fara badan oo ay ku kala duwan yihiin marka waxa uu yidhi qaacidada saddexaad ana anabiya sala allahu calayh waalih wasalam rasuulka ilaahay ay macnaha waxaad ogaataa ayuha aalib qof yow ardayga waxaad ogaataa nabiga calayhi salaatu wasalaam dahara calaa unaasin dahara ay wuxuu ka soo dhex baxay wey macnaha uu ka dhex muuqday oo ilaahay ka soo dhex saaray calaa unaasin dad mutafariqiina ku kala duwan oo ku isku khilaafsan oo kala duwan tahay cibaadadooda fii cibaadaatihim cibaadadkooda ay samaynayaan way kala duwanay minhum waxaa ka mid ahaa man yacbudu lmalaa'ika malaa'igta qaar baa caabudi jiray daliishooduna waa inoo imaanaysaa wa minhum waxaa ka mid ahaa man yacbudu alanbiyaaa wasaalixiin labadaba daliishoodu waa inoo imaanaysaa qaar inay nebiyada caabudi jireen qaarna saalixiinta awliyada ay caabudi jireen wa minhum man yacbudu alaxjaara walashjaar waxaa ka mid ahaa qaar axjaar waa jamcu xajar dhagxanta kuwa caabuda ayaa ka mid ahaa waalashjaar waa jamcu shajar waa geedaha qaar geedaha caabudaa ka mid aha wa minhum man yacbudu ashamsa waalqamar qoraxda iyo dayaxa qaar caabuda ayaa ka mid ahaa mid walbana daliil buu inoo keenaya maxay tahay marka madmuumka intaasoo dhan lagugu sheegayo waxaad ogaataa inaan intaasoo dhan la kala saaraynin qofku wuxuu doonaa ha caabudeen mar hadduu ilaahay wax ka sokeeya caabuday inuu yahay mushrik kaafira oo ayna farqi lahayn dhagax baan kana caabuday kana nebi buu caabuday laa farqi oo la odhan maayo sida inoo imaan doontaa hadda nebigu waa qof wanaagsane midkii dhagax caabuday iyo midkii nebi caabudayaan isku mid laga dhigin la odhan maayo fahanteen ikhwaani qaacidadu meesha u socoto kulligood waa isku xukum wa qaatalahum rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahi wuu la dagaalamay jamiican say u dhammaayeen wuu la dagaalamay walam yufariq baynahum mana kala saarin wadaliil qowluhu tacaala baa daliilu ah ilaahay baa yidhi waqaatiluuhum humka damiirtu wuxuu u noqonayaa gaaladii oo dhan waqaatiluuhum la dagaalama gaaladii mushrikiintii oo dhan la dagaalama ilaa goormaa dagaalka la wadaya xataa xarfu gaayo ilaa arrintan soo socota la helo baa dagaalkii soconaya xataa laa takuuna fitnatun ay shirkun bay yidhahdeen culimmadu oo fitnadu laba macnaba waa lagu sira qaar waxay culimmadu waa shirkiga iyo gaalnimada qaar waxay maya ilaa qof muslimaba aan diintiisa laga fidnayn laakiin tafsiirka hore ayaa waadixa oo waxa weye culimmadu badan yihiin inaan shirkiga lagu jeedo ilaa shirki la waayo oo inta dambaa fasiraysa wayakuuna diinu cibaadaduna iyo diintu ay noqoto kulluhu si u dhan yaha lilaah alle keligii loo gaari yeelo fii suurati alafaal qaala sheekh fuysaan markuu sharaxaya waxuu leeyahay xafidahu llah ana nabiya sala allahu calay wasalam dahara calaa unaasin ila aakhiri ay macnaha waxaa loo jeedaa mushrikiintii xilligaa jiray inay ka mid ahaayeen qaar malaa'igta caabudo waxay taasi marka kutusaysaa buu yidhi qubxiga iyo xumaanta uu shirkigu leeyahay leannu dadka mushrikiinta ahi cibaadadoodu cibaado waaxida ma noqoto hal wax isuguma yimaadaan leanna waa aaraa iyo caqli sidaa daraaddeed ayaa waxaa laynooga digayaa innagana inaynu la mid noqonno bikhilaafi lmuwaxidiin marka muwaxidiintu taa waa ka duwan yihiinoo macbuuduhum waaxid macbuudka ay caabudayaan waa allah keliya wey oo iyagu cibaadadooduma kala duwana walihada qaala yuusuf calayhi salaam markuu la hadlayey labadiisii saaxiib wuxuu yidhi yaa saaxibaya sijni aarbaab mutafariquuna khayru am illah lwaxid alqahaar maa tacbuduuna min duuni ila asma'a samaytumuuha antum waaaba'ukum ma anzl llahu biha min suldaan ujeeda arbaab fara badan ilaahyo fara badan inaad samaysatid arbaab oo jamcu rab inaad samaysatid maaragtay ilaahyo badan waxba tari mayso waxaa khayrka iyo wanaagga ku jiraa inaad ilaahay keligii caabudid keligii aada caabudid marka arbaabun mutafariquun kala duwan oo mid walba uu nooc doonaya gaara mid walba cibaado gaara ku amrayo waa arrin khatara wey sidaa daraaddeed baa ilaahay waxa uu ku bixiyey matal oo allah waxa uu yidhi daraba allahu maalan rajulan fiihi shurakaa mutashaakisuuna warajulan salaman lirajulin hal yastawiyaani matala tusaale lagu siiye caqliga nin addoon waxa weeye ay wadaagaan dad badan toban nin baa waxay wadaagaan hal addoon tobankaanina waa iskhilaafsan yihin midba waxbuu amray midbaa odhanaya istaag midna wuxuu leeya fariiso midbaa wuxuu leeya wax ii keen midna wuxuu leeya wax ii keen haye midna wuxuu leeyahay bax midna wuxuu leeya joog qofkiisa wareeri maya wax aad iyo aada u kharibanoo waxa weeye dee waa wareeraya iyo nin addoona laakiin hal hal meliki hal hal boqor leeyahay hal sayid leeyahay hadduu wax amraana waa amray hadduu ka daayona waa ka daayey cid ku qabsanaysa male soo maaha sidaa daraaddeed ayaa waxaa laga matelayaa markaa tusaaluhu ku socdaa qofka ilaahay keligii caabudaya waa qofkaasoo kale oo aan wareersanayn oon la wareerinaynin ilaahay amarkiisu ku soconayaa waxa weeye waxaan samee waxaanaa samayn bes laakiin qofka mushrikaa maalinba hawadiisa iyo shaydaanku wixii uu amro ayuu la imaanayaa markaasuu wareeraya oo waxa weeye uu wareer haddaba macalshaahidku waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam qowluhu uu shiikhuu yidhi waqaatalahum ay nebigu wuu la dagaalamay say u dhan yihiin kulligood wataniyiintii wuu la dagaalamay sanamyada caabudayey oo quraysh ahaa yahuud waa la dagaalamay oo cuseyr caabudayey nasaaro waa la dagaalamay oo masiix caabudayey waxaweye majuustii waa la dagaalamay dabka iyo qoraxda caabudayey kulli say u dhammaayeen wuu la dagaalamay carabta qaarka kuwii malaa'igta caabudayey kulli waa lala dagaalamay sababtu maxay tahay waxay taasi kutusaysaa marka oo ku caddaynaysaa cibaadayaa iskale allah faqad allah keliya cibaado iskale in cid kale loo leexiya lama ogolo qaala sheekh fuusaan waxa yhi raxima- xafidahu allah fahada fiihi raddun cala aladiina yaquuluuna waxay taasi raddi ku tahay kuwa odhanaya alladii yacbudu sanam kii sanamka caabuday laysa mithlu aladii yacbudu sa- rajulan saalixan qaar baa bacda suufiya marka ay bacdu lqubuuriyiin marka ay doonayaan inay tabriir u sameeyaan kuwa ee, baryaya sheekh cabdilqaadir jaylaani ama waxa weeye xasan iyo xusein ama cid kale ama baryaya ayaa waxay leeyihiin isku mid maaha quraysh iyo carab waxay caabudayeen laate iyo cuze oo sanami ah sidaa daraaddeed marka idinku la mid ma tihidin taas ayay raddi ku tahay marka qowlkoodu inuu baatil yahay see bay raddi ugu tahay lianna nabiya sala allah alay slam lam yufariq baynahum meela socotaan ikhwaan nebigu ma kala saarin oo ma odhan yahuud idinku waxaad caabudayseen cusayr oo nin fiican buu ahaay ha idinku waa wanaagsantiin laakiin mushrikiinta carabta waxaan u laayay liannahum s- ah dhagaxyay caabudayeen soo ma ma dhihin nabiga calayhi salat salaam nasaaro ma dhihin waxaad caabudayseen masiixoo iska kiindaayay iyo maryama xasano ma dhihin lam yufariq baynahum ilaahayna ma kala saarin markii uu yidhi allah subxaana wa tacaala waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnatun wayakuuna addiinu kulluhu lilah ilaa fidno oo dhan la waayo dagaalkii wadabel marka xarfu xa- xataa waxaa la yidhahda waa xarfu qaayo waxa uu ka bedelan yahay waxa weye xukunkiisu wixii ka horaya wixii ka dambeeya marka dagaalka goormaa la joojinaya markii la helo cibaado ilaah loo gaar yeelo saa daraaddeed baa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaha illa allah wa fii bacdi riwaayaat xataa yuwaxiduu allah Mm. ilaa ay waxa weeye ilaahay qiraan ama waxa weeye xataa yu'minuu eh, billah wabima ji'tu bihi iyo wax la eg marka shirkigii inta uu jiro muslim iyo waxa weeye mushrik waxaa ka dhaxeeya loolan sababto waxa weeye muslim shirki ma ogola mushrikna wuxuu rabaa shirki waa arrin marka waadixa oo waxa weeye qaacidadaasi qaacido aad iyo aad u muhiima weyn waay marka culimmadana waxay leeyihiin macnaha ay kutusaysa aayaddu waxa weeye cibaadada in ilahay keligii loo daayo uma qaala sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu inoo sheegaya qaacidada ma fahamna guud ahaan ikhwaani macnaha in qaacidada khuraasadeeda waxa weeye qofku wuxuu doona ha caabude ee mar hadduu ilaahay wax ka sokeeyo cibaado siiyey muxuu noqday mushrik buu noqday laa farqa marka inaad tidhaahid anugu nebi maxamed baan caabudayaa iyo inaad tidhaahid dhagax baan caabudaya laa farqa leanna sababtu maxay tahay dhinac macnaha inuu nebi maxamed calayhi salatu salaam khayru lkhalqi yahay laa shak nebiyadu inay yihiin dadka dadka ugu wanaagsan malaa'igtu inay yihiin khalqi wanaagsan laakiin cibaado xaq uma leh wanaagooda iyo cibaadada kala saar cibaado waxaa iskale allah subxaana wa tacaala amaa taqdiir iyo tawqiir iyo ixtiraam iyo xubbi iyo wanaag waxa weeye dadka wanaagsan oo dhan iyo nebiyada iyo saalixiinta iyo malaa'igta iyo kulli waa jeclaanaya marka xubbiga iyo ha isku khaldin iyo cibaadada waa laba arrimood yaan la isku khaldin daliishiibuu marka inoo wada caddaynayaa uu mid walba inoogu yidhi wa minhum waxaa ka mid ah man yacbudu lmalaa'ika man yacbudu lwliyaa mid walba daliishoodu inoo sheegaya wuxuu ugu soo hormariyey kuwii caabudayay qoraxda iyo dayaxa qaala waxau yihi sheekhu raximah llahu tacaala wadaliilu shamsi waalqamar qowluhu tacaala qaarka qoraxda iyo dayaxa caabudayay waxaa daliil u ah aayadda ilaahay uu yidhi wa min aayaatihi alleylu wاnnahaaru aayaadka ilaahay oo waaweyn waxaa ka mida habeenka iyo maalinta waashamsu waalqamar dayaxa qoraxda iyo dayaxa ayaa ka mida markaasaa waxaa yimid nahyi laa tasjuduu lishamsi walaa lilqamar qoraxda iyo dayaxa midna ha u sujuudinina leeyi yaan u sujuudnaa markaa wasjuduu lilahi aladii khalaqahunna in kuntum iyaahu tacbuduun qaala sheekh fawsaan waxa uu yihi xafidah llah daliil waxaa ku sugan aayaddan ana hunaaka man yasjudu lishamsi waalqamar aayaddu daliil waadixa waxay ku tahay inay jireen dad u sujuudi jiray qoraxda iyo dayaxa liannahu haddaynan jirin lama nahiyeen laannu maba jiraan laa tasjuduu baa layidhi ha u sujuudinina ay macnaha dad baa jiray u sujuudi jiray sidaa daraaddeed ayaa nebigu inaga nahiyey calayhi salaatu wassalaam markay qoraxdu soo baxayso iyo markay qoraxdu dhacayso inaynu salaadaha tukanno sooma sababta loo nahiyey maxay tahay leanna waxaa jiray dad u sujuudi jiray axaadiid kala caddaysay way u sujuudi jireen marka qoraxdu soo baxayso shaydaankuna markaasuu isku aadinayaa markaasay shaydaankii u sujuuday markay qoraxdu dhacaysana sidoo kale waa ka marka taasina waxay kuu caddaysay inay jireen dad caabudi jiray waana la nahiyey saddan lidariica ayuuna nebigu inoogu diiday salaada innagoo ilaahay u tukanaynaa laynoo diiday xilligaas in aynu samayno cibaado maxaad moodaa marka qofkii isagu qoraxda u sujuudaya waa arrin khatara wey waa kufr billaah oo aad iyo aad u khatar uma qaala sheekhu raximah llahu tacaala waxa uu yidhi wa daliilu lmalaa'ika qowluhu tacaala daliil waxa u ah in malaa'igtana la caabudi jiray aayadda ilaahay uu yidhi walaa yaamurukum ay muxamed ida amri maayo nebi muxamed idama amraayo an tattakhiduu lmalaa'ikata waalnabiyiina arbaaba walaa yaamurukum ay nebi maxamed idaa ma amraayo abadan idama amraayo an tattakhiduu lmalaa'ikata malaa'igtii inaad ka yeelataan waalnabiyiina iyo nebiyada arbaaban ilaahayo alla ka sokoya inaad ka yeelataan idama amraayo nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam idan halkaa daliil waxay u tahay marka sida uu sheekh fawsaan leeyahay ana hunaaka man yacbudu lmalaa'ika malaa'igta qaar inay caabudi jireen waalnebiyiina nebiyadana la caabudi jiray waaba caddaayo nebiyada aayadaha soo socdaa ku cad inay nebiyullaahi ciisa iyo caabudi jireen wa ana dalika shirkun saas ayuu leeyahay culammadoo dhan ay mareen inay arrintaasina shirki tahay oo waxa weeye ayna bannaanayn sidaa daraaddeed waxa uu yidhi sheekh fawsaan ku sii daray wa cubaadu lqubuur alyowm kuwa qabriyada caabuda maanta yaquuluuna waxay leeyihiin aladii yacbudu lmalaa'ika kii malaa'igta caabuda waalnabiyiina wasaalixiin laysa bikaafir haasay leeyihiin waa khatar wey marka qofkan waxa weeye nebiyada baryaya ama qabriyada baryaya ama qabriga dul taagan suufiyada qabriyada lagu imtixaamay waxaad arkaysaa diintii buu garanayaa qur-aankii buu xifdisan yahay axkaamtii buu yaqaanaa haddana qabriga dultaagay maxaa qabriga dultaagay ilaahay keligii caabud buu akhriyaya wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shaya faman kana yarjuu liqa'a rabbihi falyacmal camala saalixa walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada wajada markaasuu haddana qabri weli buu imaanayaa kamaa yascum sida uu sheeganayo inuu weli ahaa lahu aclam markaasuu waxa weeye baryayaa oo ilaahay ka sokow uu baryaya daraaddeed marka taasina waxay ku tusaysaa inay arrintaasi tahay jahlun camiiq oo jahli aad iyo aad u xun ay tahay arrinta noocaasa laakiin horabaynu u sheegnay maxaynu ugu cududaaraynaa dadka noocaasa oo muslimiinta maxaynu ugu cududaaraynaa ikhwaani alcudru biljahli juhalow qur-aanka way akrinaya lakin laa yafhamuun qur-aanka waxay akhrinayaan lafdigiisa laakiin laa yafhamuun sidaa daraaddeed ayay culummadu waxay ku fasiraan aayadda ilaahay uu ka hadlayo ilaahay uu leeyahay ammaanida aayadda ummiga ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني أمي وعلى إرادة الذي لا يقرأ ولا يكتب كان وحنا قرن وحنا أخرين kamaa waladad ummu sida hooyadu u dhashay ummi waa hooyadii baa loo nisbeeyey ay hooyadu sida u dhashay waxba ma baran wa minhum ummiyuuna ayuu yidhi marka ilaahay ahlu kitaabka intii laga hadlayey laa yaclamuuna alkitaaba ilaa amaani culimada qaar waxay yidhahdeen waxaa soo gelaya qofka qur-aanka akrinaya laakiin aan macnihiisa garanay wuu iska akrinaya lafdiga unbuu akrinayaa bas macnihii oo dhan buu ummi ka yahay soo maa sidaa daraaddeed baa waxaa arkaysaa soomaalida waad aragteen qaar badan baa waxa weeye qur-aanka yaabaysa nin aada marka hore isleedaha kan waa yaa suuq gaboobay ya ayaa markuu qur-aanka akrinaya yaabaysa si u yaqaana qur-aanka si u xifdisan yahay laakiin madmadow alla ku yaqaan dululubi cayrinayaa daraaddeed marka ku tadaburi mayo fahmi mayo qur-aankana saa looma soo dejin qur-aanka waxaa la rabaa in lagu tadaburo la fahmo aayadda macnaheeda fahamtid ayaa la rabaa oo ku dhaqantid leanna adag kula hadlayaa qur-aanku ma aha inaad waxa weeye iska akridid marka yaan arrintaa lagu kadsoomin qofku laabudda hadduu qur-aanka barto waa inuu macnihiisa bartaa mana baran kara macnihiisa ilaa uu sunnaha nebiga barta calayhi salaatu wassalaam kutub alcaqiida uu barto axaadiidta barto sunanka barto kutubta uu akhristo qofku qur-aanka keligii ma baran karo ma baran karo leanna waa ku dhumaa qofku hadduu yidhahdo qur-aan keliyaan ictimaaday uma qaala shaykhu raximah llahu tacaala wadaliilu lanbiyaa waxaa u daliilay in nebiyada qaar caabudi jireen qowluhu tacaala ilaahay aayadda uu yidhi وإذ قال الله يا عيسى يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله نبي الله عيسى يا ما أنت قيامة إله يا عيسى عيسى ابن مريم ويلكي نبي مريم اللي نسبيه إلى مريم يا دشاء أبو ملهينه aanta adiga miyaa qulta ku yidhi linnaasi dadka ku yidhi yahuud ma nimankan waxa weeye nasaare ma adaa ku yidhi ittakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illah aniga iyo hooyaday laba ilaah oo ilaahay ka sokeeya naga dhigta ma adaa ku yidhi dadka waa su-aal khatara nabiyullaahi ciisa waa jawaabay u fiirsi uu jawaabay qaala subxaanaka xumaan oo dhan baad ka nasaahanta ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إما بونا أنا إنا وح أنا حق الله أن أنكوه الله إذا هذا حق مالي سوها مركز لي من هذا الدليل وعير إن كنت إن كنت قلته فقد علمت هذا أنا مسائر إلى يوم أكتاي وأقوم بعض هاي لأنه أدوح بوضع تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك aniga nafteeda ku jira waad ogtahay waxaan kaa qarin kala male anigu laakiin ma ogi waxa adigu aada naftaada ku jira innaka anta callaamu lquyuub halkaasuu ka baxa markaasuu ilaahay aakhirka aayadda muxuu yidhi qaala allahu hada yowmu yanfacu saadiqiina sidquhum oka amaa marka kuwii caabudaayey oo lahaa nabiyullaahi ciisa baan baryaynaa oo jannadana geynaaya haystaa waxba daliil marka aayaddaa waxaa ku sugan waxa weeye ana cibaadat alambiyaa shirkun ducada nebiyada la baryayo ama waxa weeye cibaado loo leexinaya inay shirki tahay ka cibaadat alasnaam sida sanamyada oo kale laa farqa leanna sababtu maxay tahay cibaado ilaahay keliya iskale cibaado allah subxaana wa tacaala faqad baa iskale qaala sheekh fawsaan xafidahu allah waxa uu yidhi هذا فيه دليل على أن على أن عبادة الأنبياء شرك وقع وحولي الدليل وحيوتا عداس إن عبادة أنبياء لصينا شرك تاهي مثل عبادة الأصنام سنمية تلسيو كروية ففيه رد وحا رد باقصغا آيضا ولو رديه على من فرق كي كلا صاري في ذلك arrintaa kala saaray oo min cubaad اlqubuur ah kuwa qabriyada caabada oo suufiyada iyo wax la mide wa haada min waxa weye min almuqaalada waxyaalo aad iyo aad u khaldan weeye oo aad iyo aad u khaldan kabacdin markaasuu sii radiyey oo wuxuu yidhi maalan naaxiyada koowaad oo kale waxaad ka garanaysaa ana allaha ankara ilaahay waa inkiray alqur'aan qur-aankuu ku inkiray cala aljamiic mana kala saarin ilaahay kulli waa inkira ama nebi ha noqoto ama malaa'ig ha noqoto ama sanamyo ha noqoto in ilaahay cibaadadiisa cid kale loo leexiyo ilaahay waa inkira midda labaad ana nabiya sala allahu calayh wasalam lam yufaraq nebiguna ma kala saarin seebaad marka adigu u kala saaraysaa oo waxa weye aad u leedahay awliyada waxa weeye baryadooda waa bannaan tahaye yaan afku ku qalloocan bay ku leeyihi uma qaala sheekh raximah اllahu tacala waxa uu yidhi wadaliilu الsaalixiin tanaaba haddee aada ugu badan muslimiinte bal u fiirsada saalixiintan maanta lagu halaagsamay wadaliilu الsaalixiin in dadka saalixiintaa oo wanaagsan waxa weeye la caabudi jiro la baryi jiray waxaa daliil u ah ilaahay waxa uu yidhi أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه أيضا الله سبحانه وتعالى وحكو عدي أولئك الذين كوا يدعون أي بريايان وكوا اللي بريا صالحين تها لفت قودي يبتغون وحي رادين أيان ويقالوا وحي رادنا يعني إلى ربهم الوسيلة الوسيلة هي القربة وحي إلهي ودوي رادنا يقالوا إلهي عابدية أيهم أقرب أي وحي إلهي ودوي لها أيهم رادنا يعني وإلهي بيبا انت بريا ويرجون رحمته نحريست إلهي رجينا يعني وقل درينا يعني ويخافون عذابه عذابك إلهنا وكعب سنة يعني آيات مركة waxaa ku sugan daliil inay waxa weeye saalixiinta la baryi jiray laba tafsiir baa marka aayaddan ku sugan oo culummadu isu ishaarahan yuu ku dhacayaa ulaa'ika aladiina waxay yidhahdeen culummada qaar laba tafsiir baa ku jiro waxay yidhahdeen qaar waxay nasalat hadihi al aaya waxay ku soo degtay aayaddan kuwa caabudaayay fii man yacbudu lmasiix nebiyullaahi ciisa iyo hooyadii iyo cusayr oo ay yahuudi caabudaysay leanna cusayr bay baryayeenoo waxay lahaayeen cusayr bnu allah waa wiilkii ilaahay bay lahaayeen nasaarana waxay yidhahdeen masiix waa wiilkii ilaahay ama waa haaliu halaaa marka ilaahay wuxuu ku sheegay halkan kuwaa ay baryayaan ama nebiyullaahi ciisa dheh ama maryama dheh ama cusayr dheh kulligood waa dad saalixiina oo wanaagsan oo noo nebiye iyo wanaaga iyagaaba ilaahay afar iyo labaatanka saac markay adduunka ku noolaayeenna ilaahay bay baryayeen yabtaquuna ilaa rabbihim alwasiila alwasiila hiya alqurbu bay yidhahdeen culimadu waxyaalaha ilaahay kuu dhoweeye wax ilaahay u dhoweeyey raadinaya cibaada marka ilaahay bayba caabudaayeene maxaad idinku u caabudaysaan iyagaaba ilaahay caabudaayo mar isagu qof ilaahay isagii caabudaayo oo raadinaayo inuu ilaahay u dhowaado see adiga u caabudaysaa marka maad ilaahay caabudin adugu oo toosu caabudi tafsiirka labaad waxa uu leeyahay aayaddaani waxay ku soo degtay niman mushrikiintii ka mid ahaa carabta oo caabudi jiray jinniga jinni ayay caabudi jireen jinnigiibaa islaamay markuu jinnigii islaamay oo nebiga waatii dee jinnigu u yimid oo ay waxa weeye maaragtay islaameen qaarkood jinnigii markay islaamay ilaahay bay baryayaan way tukanayaan ilaahay bay ka cabsanayaan wix ilaahay u dhoweyn lahaa sidee saxaabadu bay u islaamtay kuwii mushrikiinta ahaa oo baryi jiray marka ma oga jinnigii inuu islaamay jinnigii bay weli baryayaan ay baryi jireen markaasa ilaahay waxau yidhi ulaaika aladiina kuwa ay baryayaan ee jinniga oo ismu ishaaraha la yidhahdo jinnigii islaamay wey kuwa ay baryayaan iyagaaba ilaahay caabudaya oo waxa weeye haddeer ilaahay baryayo ilaahay caabudaayo oo ilaahay ka cabsanaayo oo wix ilaahay u dhoweyn lahaa ayay raadinaya calaa kulli xaal labada tafsiirba kii la doonaba ha lagu fasiree isma diidayaane wuxuu leeyahay ibnu jariir iyo tafaasiirta o dhan isma diidayaan sababtu waxa weeye haddii nebiyullaahi ciisa iyo la caabudayena way dhacday in la caabuday kuwaanna inay jinniga caabudeen way dhacday jinnigiina in qaar islaamay way dhacday isku soo duuduubo qof walba oo caabudo ilaahay wax ka sokeeya waxa uu ku dhacay shirki cibaadadaasna waxba u tari mayso waxa weeye wman adallu miman yadcuu min duuni illahi man laa yastajiibu lahu ila ywmi اlqiyaama ay ku dhacday washaahidu marka aayaddan shaahidka loo macalshaahidku waxa weeye ana fiiha daliilan daliil baa ku sugan cala anahu hunaaka man yacbudu cala ana hunaaka min almushrikiina man yacbudu الsaalixiin saalixiinta qayb ka mida in waxa weeye la caabudayey dadkeenana maanta waa aragteen waxa weeye awliyada buu ku leeyahy awliyada usuulu sitahaynu ku arki doonnaa inuu shaydaanku ugu sawirayo awliyada haddii qofkii yidhaahda awliyada yaan la baryin awliyadu nicebi taasuu odhanaya marka waad aragteen qabuuraha maanta la dul dhooban yahay ama awliyada la baryayo ama awoowo fulaanoo lagu hayo shirkiga iyo dhibaatada ka imaanayana waad u jeedaan waa arrin aad iyo aad u khatara oo waxa weeye aada u khatara wey nebiguna waa diiday calayhi salaatu wasalaam oo waaba ka ducaystay in qabrigiisa xataa allahuma laa tajcal qabrii ciidan ilaah qabrigayga ciid ha ka dhigin sanam ilaah ha ka dhigin yucbad la caabudo oo halkaa lagu soo noqnoqdo ilahay buu ka magangalo uma qaala sheekhu raximah llahu tacala waxa uu yidhi wadaliilu اlaxjaari wاlashjaar daliil waxa u ah in dhagxanta la caabudi jiray iyo geedaha la caabudi jiray waxaa daliil u ah oo isagana caddaynaya qowluhu tacaala afara'aytum اllata wاlcuza wamanaata aثaaliثaة اlأkhraa alakum اdakr walahu اlunha tilka idan qismaة diisa fii suurati اnajmi allah waxa uu yidhi afara'aytum اllaata wاlcuza ka warrama laata iyo cuza iiga warrama wa manaatna ka warrama athaalita saddexaynaysa o alukhraa ay tii saddexaynaysay oo kale fii hadihi اlaaya marka daliilun daliil baa ku sugan in ay jireen qaar caabudayay axjaar dhagxan iyo geedo taasi marka taariikhdaaba sugtayo saddex boqol iyo lixdan sanan oo ama geedo laga qoray ama dhagxan baa kacbada tiilay oo laata iyo cuso ugu waawen yihiin kulli intay soo qoreen bal caqligooda ka horra iyagii baa qoraya oo samaynaya haddana waa ilaah bay leeyihi xaji hala yaabin marka hadda caqliga maanta jiraba u fiirso biniaadamka caqligiisa waa isku mid hindida u fiirso technologiga iyo adduunka iyo waxay gaareen jinaha iyo jabaanka iyo waxay adduun gaareen haddana sarmiya duldhooban yihin weli qarnigii labaatanaad bay sanamiya duldhooban yihin baa lagu jira soo xilligaasaba dee dadkaas cilmi ma jirin baa la odhan karaa jahli hadda kuwaa maxaa iyo technology iyo cilmi iyo adduun wax walba gaareen soo ma caqligii waxaa ka maqan inay ilaahay gartaan mana garanayaan ilaa ay diinta islaamka qaataan leanna ma garan karaan haddiina mar diinta islaamka qaadan marka dhagxan iyo sanamya in la caabudi jiray aayaddu daliil u tahay oo allah subxaana wa tacaala uu ku caddeeyey marka waa istifhaamu inkaari baa la yidhaahdaa waa inkaar ay macnaha waxaa leeyahay iiga warrama maxay naftooda u tari karaan maxay idinka ida tari karaan maxay qaban karaan waa tawbiikh baa la yidhaahdaa afara'aytum allaata marka allaata bitakhfiifi ta marka la akriyo afara'aytum allaata oo ta'da la takhfiifiyo waxa weeye waa ismu sanamin laba qiraa'aa ku jirta afara'aytum allaata in la yidhaahdo oo ta'da la takhfiifiyo oo bitakfiifi ta la akriyo waa ismu sanamin weeye waa magac sanam weeye magaci oo daa'if ayaa ayuu yiilo reer daa'if baa lahaa wa huwa cibaaratun waxa uuna matelayaa arrinkaasi sakhratun manquusha waa dhagax la qorqoray dhagax buu ahaa oo guri laga duldhisay oo markaas sidaa loo caabuday inta waxa weye sida kacbada daahiye iyo laga lulay oo markaa la yidhi waxa weeye dee rag baa khadamaaho ka dul agshaqayn jirayo waxa weeye marka sanam weeye marka markii ta'da la takhfiifiyo waa ismu sanami wa quri'a waxaa la akhriyey afara'aytum allaata oo ta'da la tashdiidiyo bitashdiidi ta ta'da la tashdiidiyo waa ismu faacilin waa faacil magicii waa ismu faacil wey oo waxay ka timid lattayaluttu ayay ka timid lattayaluttu bay ka timid waa ficil uu qabtay oo ismu faacil wey waxayna ka socotaa rajulun saalix nin saalixaabaa jiray baa la yidhi oo waxa weeye waxa uu isku qasi jiray kaana yaluttu sawiiq agaan boorashkaa shurbadda la cabo caano iyo boorash iyo subag iyo intuu isku qaso ayuu dadka xujaajtaa oo soo mara meesha ayuu ku waraabin jiray baa marka lattayaluttu bay ka timid oo ficilkii uu qabtay baa magacaani ka yimi waxaa la yidhi marka markii uu dhintay ayaa shaydaankii waxa uu u waxyoodo wuxuu yidhi nin fiican buu ahaaye qabrigiisii si aad u xusuusataan waxa weeye dhisa markaasay dhiseen wax ka dul dhiseen soo jeeda ka bacdina aakhirkii waa la caabuday oo waxaaba laga dhigtay ilaah baa laga dhigtay soo jeeda marka ninkaas xujaajta wanaagga siin jiray ayaa wanaaggiisii muxuu keenay in lagu fidnoobo ka bacdina markaa waxa weeye markuu dhintay ilaah laga dhigtay marka laata labadaa tafsiir baa ku jira may fahamteen ikhwaan in la yidhaahdo laata oo taada aan la adkaynin oo la yidhahdo waa dhagax magicii oo reer daa'if lahaayeen jay ama taada la adkeeyo la yidhahdo waa ismu faacil oo ninkaa saalixa ah ficilkii uu qaban jiray ayaa magacaan ka yimidoo waxa weeye isagii ayaa la caabuday oo ninkaa saalixa baa la caabuday labadaa tafsiir ayay culummadu labadababa markaba labaduba wax waa shirki wey kii la doona ha la caabuda ama dhagax ha la caabuda ama qofkii ha la caabudee labaduba waa shirki wey ama alcuzza ama alcuzza waa shajaraad geeday ahaayeen oo waxa weeye waadi fi waadi nakla bayna maka walmadiina bayna maka waaa'if daa'if iyo madiine dhexdooda meel ku taalla oo geedo kayn ah oo kabacdi markaas ay waxa weeye sameeyeen kabacdina ay saa ku caabudeen ayuu ahaa markaasay waxa weeye daahye iyo wax ku xirxidheen halkaa guri bay ka dhiseen shaydaan baa ku jiray baa la yidhi la hadli jiray marka shaydaan ayaa halkaan la hadli jiray oo waxa weeye ku dhex jiray ay culimmadu yidhaahdeen halkaa markaa waa tuu ku fahmayey oo waxa weeye maaragtay ay qorayshi ku fahmi jireen abu sufyaan maalintii muxuu yidhi lanaa cuza walaa cuza lakum watuu lahaa Mm. ama almanaat iyadu waa sakhra kabiira waa dhagax weyn buu ahaa oo ay dhigeen makaan u dhow waxa weeye jabal maka iyo madiino u dhaxeeya ayuu yiilay waxaa isagana marka lahaa oo waxa weeye caabudi jiray oo halkaa ka soo xihan jiray ee nimanka la yidhaahdo alkhusaac ah khusaaca nimanka la yidhaahdo waa qabiil carabta ka mid ahaa wal aws iyo khasraj oo waxa weeye reer madiine ahaa ansaarta ma- ee labadii qabiil ay ka- ka mid ahaa ka dhasheen ayaa lahaa halkaasay ka soo xihan jireen baa la yidhi markay xajka iyo soo aadaanayo cumrada way caabudi jireen marka sidaa daraaddeed ayaa marka allah uu yidhi afara'aytum allaata waalcuza wamanaata athaalithata alukhraa ay fahadihi alasnaam athalaata maxay ida tartay maxay idii qabatay waa waxba weyn waxay ida tartay male haddaba saddexdaa sananba waa saddexdii sanan oo ugu waaweynaa carabtu saddexdaa sanan bay ahaayeen waa saddexdii ugu waaweynaa kuwii yaryaraa marka haddii ku waaweynaaba waxba qaban waayeen maxay qabanayaan marka kuwii waa kuwii yaryaraa waxba weyn waxaa dhacday marka mar alla markii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu fatxi maka furtay xaggeeday ku dembeeyeen sanamyada fatxi maka markuu furtay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo diintii islaamku kor noqotay oo maka ay noqotay caasimadii islaamka waxa weeye dee uu sanamyadii nebigu burburiyey oo ka sifeeyey kacbada saddex boqol iyo lixdan sanam ayuu waxa uu diray almugiira ibnu shucba ayuu diray waa aba sufyaan abu sufyaan ibnu xarb ayuu diray waa mucaawiya abihi mucaawiya ibnu abi sufyaan waad garanaysaan abu sufyaan ayuu diray nabiga calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu u diray laata oo daa'if yiilay wuxuu yihi dumiye waa dumiyeen biamri rasuuli illaahi sala allahu calayh waalihi wasalam wuxuu u diray khaalid ibn lwaliid ayuu waxa u diray ila alcuza khaalid waa tegey meeshii ayuu tegey geedihii buu jaray markuu geedihii jaray oo baabi'iyey ayaa waxaa ka soo baxday baa la yidhi shaydaana oo timaheeda waxa way rufaysa faqatalahaa waana dila dadka ilaa deji dhibaya wa arsala wuxuu diray bay yidhahdeen culammadu cali bn abi aalib radi allahu canhu wuxuu u diray manaat oo waxa weeye markaasuu dumiyey oo burburiyey haddaba wax ay naftoodii tareen ma jirto dadkiina wax ma tarin naftoodana wax ma tarin iyagiiba marka hadday iska celin kari waayeen adiga maxay ku taraayaan waa waxba weyn waay waxaa kaloo daliil u siiyaa ashjaarta iyo dhag iyo iyo geedaha in la caabudi jiray xadiidka soo socda uma qaala shaykhu raximah llahu tacaala waxa uu yidhi wa xadiidu waaqid illeythi radia allahu canhu abi waaqid illeythi abi waaqid wey xadiid abi waaqid illeythi radia allahu canhu qaala waxa uu yidhi kharajnaa maca annabiy sala allahu calayh waali wasalam nebiga ayaanu la baxnay oon soo raacnay ilaa xunayn xunayn baan u soo raacnay waa bacda fatxi makka markii nebigu uu maka furtay ayaa nimankii xunayn oo hawaasin deg eh, hawaasin loola jiro xunayn iyo deganaa ayaa yidhi waa dagaalamaynaa ciidama soo aruursaday markaasuu nebigu xaggooda u baxay waxaa soo raacay marka saxaabadii awal dee madiino kala yimid iyo dad badan oo islaamay marka abi waaqid leyti wuxuu ka mid ahaa raggii maalintaa fatxa marka islaamay ayuu ka mid ahaa wuxuu yidhi marka kharajnaa maca nabiy sala allahu calayh waali wasalam ilaa xunayn xaggaas waadigaa xunayn la yidhaha ayaan u baxnay wa naxnu anaguna ay uu naga mid yahay haddaan saxaabada nahay saxaabadoo dhan ma ahayne waa raggii markaa islaamay xudafaau cahdin bikufr kuwa hadda gaalnimo ka soo baxay ayaa laga mid ahaa oo raggii markaa fatxi maka dee abu sufyaan ayaa ka mid ahaa rag badan bay ahaayeen quraysh oo dhan aarkood maalintaa waatay maaragtay ee nebi ay islaameen fatxi maka wuxuu yidhi marka annagoo gaalnimo hadda ka soo baxnay oo shirkiga hadda ka soo baxnay ayaa nebiga raacay walilmushrikiina mushrikiintana waxaa u sugnaa sidratun geed yackufuuna cindaha ay agtooda fadhiistaan oo ku ictikaafaanoo ay caabudaan oo dul fadhiistaan ictikaafka waxaa la yidhaha meesha markaa ku nagaatid sida dadka qabuuraha hadda daharo ma taqaanin daharo dahar weligii maanta mise magacyo kala loo yaqaanaa dahar meesha qabr qabriyada ay ka dhisaan guri mundul iyo wax ay ka dul dhisaan hadhow markaa mundulkaasay fadhiisanayaan qur-aan baan akrinayna halkaasay dul fadhiyaan qabriga magacyo kale miyuu leeyahy qabri daar waa magaaleya may qudbiga waa kay ka dul taagaan ee guri weyn oo mundul camal oo ay dhisaan qabrigay ku dhinaciyaan ay leeyihiin halkaasaa marka qabrigii baa la ag fadhiya ha qabrigii baa la ag fadhiya halkaasaa lagu ictikaafaya ayuu laleeyahay caawiya habeenkii dhafarka caawiya soo jeedkii toddoba beri halkaa la joogay yackufuuna cindaha waa hiya hiya ya wayanu maxay kaloo samaynayeen wayanuutuuna biha aslixatahum markay dagaal gelayaanna waxa ay suranayeen seefaha way barakaysanayaan waxay leeyiin geedkan markii aanu seefaha suranno oo aanu barakaysanno dagaalkana laka adkaan maayo waa barakaysay waay yuqaalu lahaa waxaa geedkaa la ohanayay daatu anwaad kii u saaxiibka ahaa surashada daatu anwaad ay kii wax la sursuranayay oo waxa u saaxiibka ahaa in wax la sursurto oo hubkay suran jireen marka nebiga iyo saxaabada isla socda ayaa waxay soo mareen dad mushrikiin oo wax saa samaynaya alla way yaqiineen wuxuu yidhi fa mararnaa waxaanu soo marnay bisidratin geed weyn oo gob ah baan soo marnay faqulnaa waxaanu ku nidhi yaa rasuul allah xadiidkan aad u fahmay ikhwaani yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo ijcal lana daata anwaadin noo yeel ijcal lana waxaad noo samaysaa ood noo calaamadisaa daata anwaadin geed aanu wax sursuranno kamaa lahum daatu anwaar sida iyaguba ay u leeyihiin geed ay wax sursurtaan ujeed soo shirki marka ma alxadiid xadiidkan abiwaaqid ileyti waa xadiid macruufa horta abiwaaqid ileyti waxuu islaamay fatxi maka ayuu islaamay sida mashhuurka sanadkii sideedaad oo hijriyada ayuu islaamay marka waxa uu xadiidkan oo mashhuurka ah xadiid macruufa aakhirkiisa xadiidkaa waxa uu yidhi oo tamaamkiisu ahaa kamaa lahum daata anwaad markuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi allahu akbar allahu akbar allahu akbar qultum wala inaha sunan buu yidhi inaha sunan qultum waladii nafsii biyadihi كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون waxaad dhahdeen buu yidhi nebigu waa ku inkira waxaad dhahdeen buu yidhi horta wuxuu yidhi nebigu tacajub buu u sameeyey allahu akbar marka qofku inuu markuu wax la yaabo allahu akbar uu yidhaahdo waa wax jirow laakiin bacd aljahl a mudaharaadayaan allahu akbar ya dembi buu ku jira mukhaalafuu samaynayaa khaalafa asunna wa khaalafa alcaqiida akhlaaqdii buu khilaafay naagay qaaqaawinaysa isdhex ordaya markaas allahu akbar ishaad maaxaasa kale ma aha wax cajiiba ah oo ama caqiida ama wax cajiib markaa artibalay allahu akbar ama subxaan allah marka waa khalad wey nabigu marka allahu akbar markuu yihi wuu la yaabay waa tacajub wuxuu la yaabay macnaha sida ay u khaldan yihiin oo ay ugu dhaceen inaha sunan buu yidhi ay ariiqii ummadihii hore wey ariiqii ummadihii hore ha qultum waxaa dhahdeen waladii nafsii biyadi waxaa ilaah allah baan ku dhaartaye ilahay buu ku dhaartay nabiga waxaad dhahdeen kamaa qaalat banuu israa'iil reer bani israa'iil markii laga soo badbaadiyey badii oo fircoon la halaagay oo badi laga soo badbaadiyey wajaawaznaa bibani israa'iila albaxra faatow calaa qowmin yackifuuna calaa asnaamin lahum ujeed badii baa hadda hadda laga soo badbaadiyey wajaawaznaa bibani israa'iil albaxra haddaa la dhaafiye badii markii badii la dhaafiyey oo fircoon iyo qowmkiisii la halaagay oo badaa xagga uga gudbeen ayay waxay soo mareen qoom sanamyo caabuday qaaluu ya muusa hee ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aalih subxaan allah aaway allihii hadda badda idinka soo badbaadiyey wax cajiibo qaala inakum qowmun tajhaluun ina haؤulaaءi mutabaru ma hum fiihi wabaطilu ma kaanuu yacmaluun wajid qaala a gayr allahi abqiikum ilaha wahuwa ila akhir aaya haddaba markaa uma su-aashaan ay weydiiyeen nebiga waa isku mid wa ma kala saaray nebigu xaggeeda isaga mid ka tahay mar haddaad dalbatay ilaahay wax ka sokeeya inaad ka raadisid cibaado ama geed ka dhig ama wax suro ama barakayso ama caabud ama u sujuud waa isku mid wa ama ilaah ku magacaabo ama ha ku magacaabin waa isku mid wey cibaado ilaahay baa iska leh meelka ilahay u leexin waa ka saa daraaddeed baa nabigu yidhi calayhi salatu wasalaam latatabacana sanana man kaana qablakum shibran bishib taaka taakaad u raaci doontaan ummadihii idinka horreeyey xataa law dakhaluu juxra dabbin la dakhaltumuuhu haddaad gashaan hadday galaan godka dabbada waa baasha abeesada la eeg lakin waa ka duwantay god abeeso aa ka dabagelaysaa maanta waxa la daba ordayo soo iyagama laga reebi laayo say u labistaan u labiso say u hadlaan u hadal wax walba ku dayo aa dimuqraadi xagga baba wax walba lagu dayay wax walba wax walba laguna dabadhun qaala inakum qowmun tajhaluun waxaa tihin qoom juhala ma dhihi nabiyullaahi muusa calayhi asalaam qaala inakum qowmun kaafiruun madhi ma gaalaysiin alqaacidadaasaa laga soo qaatay la yidhaahdo qaacida la yidhaahdo alcuduru biljahli jahli buu ugu cudurdaaray soo ma nebiguna saasoo kale ma gaalaysiin raggii ereygaa ku hadlay ee wuxuu ugu cudurdaaray jahligooda shaahidka aayad marka xadiidkan laga loo dilaya waxa weeye min hada alxadiid ana hunaaka inay jireen man yacbudu alashjaara dhagxan kuwa caabuda inay jireen inay jireen kuwa caabuda geedaha lianna haulaai almushrikiin kuwa mushrikiinta ittakhaduu waxay yeesheen daata anwaaq daata anwaaq bay samaysteen oo waxa weeye ay caabudayaan oo waxa weeye ay agtooda fariisanayaan saxaabadaa nabiga weydiiyeyna way xaawileen laakiin ma samaysan ilaahay baa ka badbaadiyey nebigala jirkiisii laakiin dadka ka waran maanta waxa weeye qabuura daatu anwaad ka dhiganay ciid buu ka qaadanay taftuu ku guntanay soo jeed halkaasaa ciid yara ugu guntanta dhagxan baa ugu guntan halkaasuu dhagxan buu wataa xagee ka soo qaaday qabrigii weli fulaan balaayo dhan buu iga xijaabaya kulig waa dhacdaa buux caamada soomaal aad bay ugu badanta ma gaalaysiinaynaa marka maya juhala wey jahli baynu ugu cududaaraynaa oo waxaan leenahay waa jahli diin baa looga dhigay marka allah subxaana wa tacaala ilaahay ha ka badbaadiyo marka aad iyo aad ha laysaga ilaaliyo in geedo la barakaysto in dhagxan la barakaysto walaa farqa sidii shiikhuba inoogu bilaabay inaynan wax farqiya lahayn haddaba xadiidka waxaa ku sugan arrin aad iyo aad u khatara oo waxa weeye uu yidhi sheekh fawsaan xafidahu llah wuxuu yidhi waxaa ku sugan khataruljahli bitawxiid qofku hadduu tawxiidka jahle ka noqdo inuu khatar ku sugan yahay dad badan baa maarka arkaysa cilmigii barta laga la'yahay casharka dhegaysta wax barta haddana caqiidadiisa khariban tahay ya laga yaabay markaa isagoo caqiidadiisii saas waxa u khariban tahay buusan is ogeyn oo iska soconaya oo waxaa laga yaabaa inuu qur-aanka xifdisan yahay ama waxa weeye waxyaalo kale oo badan uu baranayo laakiin uu caqiidadiisa khariban tahay waxaa kaloo xadiidka ku sugan waxa weeye atashabuh khadaru tashabuh bilmushrikiin gaalada in la isku shabaho inay khatar tahay waxaa kaloo ku sugan buu yidhi xadiidka ana atabaruk in la barakaysto biاlaxjaari waاlashjaar waاlanbiyaa waاlsaalixiin wاlqubuur wagayra dalik kullu dalika waxaa lagu magacaabayaa shirki adugu magacaa doontid u bixi oo waxa weeye waxaa dhahdaa waa siyaara iyo waa xub اlawliyaa iyo laakiin waa shirki waxyaalahaas o dhan haddii lala yimaado marka aad iyo aada la ysaga ilaaliya ikhwani fi اllah والله أعلم بالله التوفيق كان سؤالك يا بابا